shalay hadday jirtay khalad la samayn jiray oo ahaa war nin fiican aan ahay beesadaan qaado beesadaasna dabcan banaanka laga keenay nin fiican aan ahay dooro hadday shalay jirtay maanta waxaa soo zaahiday wax kafool xun oo ah lacagtan qaade madaxweynahaaga rid maxaa yeelay dowlad hebel ayaan jeclayn runtii wax fiican maaha bke meesha ay ku dambeynaysa lama yaqaan misaal haddaan ku siiyo hadda wadanka kenya waxaa nagala dhexeeyo bad baa nagala dhexayso oo bad dacwad aan isla aadnay maxkamad ayaa nagala dhexayso waxay codsadeen in muxuu ahaa muddo la siiyo ay soomaaliya kusoo qanciyaan haddii shan milyan ay mid xildhibaan ah ama mid siyaasi usoo dhiibaan oo sayladda intuu miis la fariista yidhaahdo madaxweynahan hala raacdeeyo maxaa yeele kenya ayaa ayaa ka eed sheegatay oo markaa siyaasado kale oo jeedkiisa uu ku hahadlo wadanka sidee ushaqayn doonaan runtii khatar weyn baa jiro wadamadan na faragelinayo ee lacagta nagu faragelinayo ee ka faa'iidaysanayo duruufta qalafsan aan ku jirno runtii waxaa looga bixi karaa in xoogo siyaasiyiintu ay wadaniyiin noqdaan